Maamulka deegaanka Janaac Cabdulle oo kaashanaya wasaaradda arrimaha gudaha Jubbaland ayaa shir muhiim ah u qabtay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka kaasoo diiradda lagu saarayay xoojinta wadatashiga, nabadgelyada iyo horumarinta adeegyada bulshada. Kulanka ayaa qayb ka ah dadaalada maamulka iyo wasaaradda ay ugu jiraan sidii bulshada ay door firfircoon uga qaadan lahaayeen hannaanka maamulka iyo horumarinta deegaanka. Shirka ayaa waxaa kasoo qayb galay odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo xubno ka socday bulshada rayidka kuwaas oo soo jeediyey talooyin iyo aragtiyo wax ku ool ah oo ku saabsan ahmiyadda shirka. Ugu horreyn, qaar ka mid ah bulshadii kasoo qayb gashay kulanka ayaa ka hadlay haweenka wax khilaafaada ma ay qabaan laakiin waxaa jirta haweenkii haweenka ururka haweenka waa la dhisay laakiin micnaha ma laho xuquuq hadda ee weli noola keenay sida hadda haweenka aan ku nahay ee, sida hadda ee, farshaxankoo kale waxbarasho kale een, haweenka een, meel xafiis xataa ay ku kulmaan xataa ay micnaha ay ku shiri karaan ayna lahayn baahidooda ka hadli karaan geedkan baa iskugu imaanaa dhankiisa gudoomiyaha deegaanka janaac cabdulle ayaa kulanka ka hadlay isagoo la dardaarmay kasoo qaybgalayaasha waxaan u mahadcelinayaa dadweynaha janaac cabdalle ee soo ajiibay haddii la korinaya isu imaatinkan ee aqbalay een, wixii laga codsaday inay fuliyaan oo ay isu yimaadaan oo soo ajiibay Een, waxaan leeyahay een, madaxda nooga timid kismaayo ku soo dhowaada deegaanka janaac cabdalle idinkoo mahadsan dadkiinnii waa kan dalkiinnii waa kan haddii la korinaya waad aragtaan haddee waxaa idiin dhiman uun eegga haddii la korinaya markii nolosha laga soo saari lahaa iyo beerihii iyo dhisheegii oo haraacinayay iyo biyihii iyo wixii baa idiin dhiman ugu dambeyn jaamac ogaas agaasimaha arrimaha bulshada gobolka jubbada hoose ayaa kulanka soo xiray janaac cabdalloo ka qurux badan maalintii iigu dambaysay maanta gabdhuhu sidii waa ka dhalaal badan yihiin ka- maaragtay way ka fiican yihiin Eh, geed halkaasaan iska fadhiisan jirnay maanta oo halkan daarad leh oo geed leh ay dhisan tahay guryo cusuboo hadda ku soo kordhay magaalada waa ujeedaa Eh, runtii dowladnimadu saasay u fiican marka waxaan qabaa inaad dowladnimada u hiilisaan oo waagii iigu horreyseen halkan imaaday dadku way gabanhayeen sidanna hadda uma dhalaalayn dad madmadow oo gubtay oo cumaamadaha halkan ku duuduwan bay ahayn ilaase maanta dad qurux badan oo magaalo joogaad u egtiin guryo badan oo cusubna indhahay way ugu muuqdaan Eh, waxaan rabaa inaad ciidamada la shaqaysaan eh, amniga idinka dhexdiinna bulsho ahaanna aad noqotaan dad isku xidhan oo saaxiiba oo maaragtay isdhexgalahaya oo dadku uusan lahayn wix Eh, hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaa la samayn doonaa consol oo bahalkii ah guddi ah guddigaasoo ka kooban tuulooyinka dhammaantood